soomaaliya oo maamulka galmudug uu beeniyey inuu ka dambeeyey dagaal ka dhacay xadka dhanka etoobiya sida ay shalayta ku eedeeyeen mas-uuliyiinta dowladda deegaanka soomaalida etoobiya wasiirka amniga ee galmudug cismaan ciise oo taar dhuleed loo yaqaano oo b b c da u warramay wuxuu sheegay in ciidan etoobiya ay leedahay ay gudaha soomaaliya dad shiciba waxyeelooyin ugu geysteen cismaan taar dhuleed oo maantay teleefonka magaalada cadada aan ku waraystay marka hore waxaan weydiiyey bal inuu iga warramo sida xaaladdu tahay goobihii shalay dagaalada laga sheegay
waxaan rabaa inaan kuu sheego horta dee meeshan cadaad kama jirin qabaa'il iyo dad qabaa'il oo direer midkoodna kama jirin waxaa ka dhacay dee shalay deegaanka mircaweed iyo balicad oo ah xududda soomaaliya dad deegaan ah oo shacaba oo degan in ay soo weerareen ciidamada midiga bolis ee dhibaato badan u geysteen kadibna dee dadkii baraka iyo uu ku dhacay afariir kadibna aan maqlaynay dee dadkii sidaa sameeyey inay dana idaacadaha marsiiyeen warar aan isleenahay dee xaqiiqdii soomaalinimada iyo bini-aadamnimada midkoodna kuma habboona annaga waxyaabahaasaan maqlaynay dagaalkaasi bishan u ahaa maantana weli dhibaatooyin ay nimankaasi ka geysanayaan deegaanadaas ayaa jiray aqala gubayaan ma waxaad leedahay cusmaan dagaal dagaal beeleed kama jirin miyaad leedahay aagga u dhexeeya dhabbad iyo galinsoor walaal horta aan ku waxaan rabaa inaan ku caddeeyo dadkan soomaalida ahi oo walaalaha wada dagaahi muddo dheer ba waxbaa iska jir jira laakiin colaad beeleed maanta ka jira deegaanadaas ama shalay ka jiray oo annaga ka galmudug ahaan aan ognahay ama ka jiraay ma jiraan ma garan kuwa idnaan ogeyn ma jiraan marka oo beelaha dhex maray ma jiraan waxay maanta dhacdadii shalay lukula oo halkaas ka dhacay haba yaraatee ma jiraan arrinta shala dhacdana xaqiiqda aad iyo aad anagu xunahay waan ka tacsiyeynaynaa dadkii ku dhinta soomaaliyed arrinta shala dhacday marka iyada bal noo fasir see bay u dhacday waxaa jirtay meesha xuduudka soomaaliya iyo etoobiya in muddo badan ka socotay xoogaa dhibaatooyin ka jireen dadkan waa lasoo raray deegaankaas waa laga soo raray waa lasoo barakiciyey way kasoo guureen meeshaas waxay soo galeen gudihii soomaaliya waxay yimaadeen tuulooyinka aan kuu sheegayo waxaa shalay looga daba yimid tuulooyinkaas oo dee dowlad goboleedka galmudug xuduudiisa dhulkiisa ah halkaas ayaana dadka shacabka lagu laayay laguna barakiciyey waxaa weeye guryahoodiina lagu gubay ma garatay marka dagaal beeleed ma jirin oo qabaa'il reer galgududa dhex maray oo marka markii dambena etoobiya iyo dhinaca xuduudda u gudbay tuulooyinkaas walaalow shalay iyo maalmahan hadda aan kulaanka kuu sheegayo wax dagaal beeleed ah oo meeshaas ka dhacay ma jiraan dhibaatadan waxaa geystay waa ciidamada dowlad degaanka ee new boliska shalayto markii aan b b c du ay waraysatay saraakiisha dowladda deegaanka etoobiya waxa ay sheegeen in kooxo maleeshiyaada oo galmudug ka socda iyo shabaab oo wada jira ay dhinaca etoobiya usoo gudbeen oo ay dad shiciba ay dhibaateeyeen goormaad waxay isku darsateen shabaabka waa horta waa mahadsan tahay dee waxaas waxa anagu aan la yaabnay qof mas-uuliyad sheeganaya dee maanta nool inuu sidaa u hadlana xaqiiqda waa kaxunahay waxaan rabaa inaan ku caddeeyo dowladda galmudug iyo shabaab waxa ka dhexeeya soomaaliyana waa og tahay caalamkuna waa og yahay etoobiyana waa og tahay waxaan isleenahay de warkaas war suuqla maahan war gadmayana maahan war ninkaasi wax ku helayana maahan shabaab xiliyada u dambeysay waxayna dhex maraan ogtihiin dhibaatadii ay deegaanadan ku hayeen dadkii kala dagaalamaa nahay dadkii muddo toddoba sano sideed sana hortaagnaayaa nahay waxaasi dee maaha wax gadmaya laakiin inta dee dad shacaba la laayo oo xoolahoodii la dhaco oo guryahoodii la gubo oo gaadiidkoodii la dhaco in haddana sidaas loo andaceelaa waxaan soomaalinimada iyo darisnimada midna ka tirsamayn
ciise cusmaan taar dhuleed wasiirka amniga ee galmudug oo mar dhaweed aan telefoonka ku waraystay magaalada cadaado